waxaa lagu soo gebagabeeyey xarunta dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga kalfadhigii afraad ee golaha lixaad ee xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida oo muddo laba maalmooda socday waxaana gebagabadii kalfadhigana lagu dhegaystay warbixinta waxqabadka xukuumadda ee lixdii bilood ee lasoo dhaafay taasoo halkaasi uu ka soo jeediyey madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar waxa uuna madaxweynuhu warbixinta xoogga ku saaray arrimaha amniga gaar ahaan dagaaladii lala galay al-shabaab iyo sida xukuumadda deegaanka iyo shacabka oo iskaashanaya ay uga adkaadeen kooxdii al-shabaab iyadoo sidoo kale madaxweyne mustafe uu warbixinta kaga hadlay waxyaabihii u qabsoomay xukuumadda lixdii bilood ee lasoo dhaafay mudanayaal iyo marweyn lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxaa natiijo laga soo hoyey sugidda amniga iyadoo deegaankeennu ku suntan yahay nabad iyo xasilooni dhankaala dagaalanka argagixisada guusha laga soo hooyey dagaalkii al-shabaab waxay tilmaamaysaa awoodda hay-adaha amniga ee dhanka sirdoonka iyo xuraanka iyo awoodda ciidamada deegaanka markii ay fashilantay iskudaygii ahaa in gudaha ay soo galaan al-shabaab ay qorsheenayeen fashilaadaas ku dhacday waxay keentay in boqolaal ciidan ah ay isku dayaan in la soo geliyo deegaanka iyagoo soo dedejiyey qorshayaashii u yaallay taasna waxaa si geesnaba uga jawaabay ciidamada deegaanka sida aad la socotaan oo kaashanaya shacabkooda shacabku waxay si buuxda u diideen fikirka al-shabaab waxayna dhiigooda maalkooda iyo maskaxdooda u horeen difaaca deegaankooda iyo dalkooda haddana waxaa la sii wadaa feejignaanta si looga hortago hagardaamooyinka al-shabaab iyadoo lagu guulaystay in la xakameeyo dhibaatadooda inay ku ekaato iskudaygii ay soo qaadeen ee hore oo keliya sixidda nidaamka cadaaladda oo goldaloolooyin badan ka jireen adkaynta nidaamka nidaam ku-shaqaynta iyo isla xisaabtanka koruqaadidda dakhliga iyo dhammaystirka iyo kashaqaysiinta mashaariicda horumarka intaasi kadib ayaa waxa ay su'aalo ka weydiiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida warbixinta uu soo jeediyey ee sida caqabadaha ka jira baasaboorka doorka ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda arrimaha galbeedka city iyo waxyaabaha ay xukuumaddu ka qabatay arrinta baasaboorka dhibaatooyin maalmahan dadku sheeganayeen baa jira soo baxay meesha q fara badan oo jira iyo wax fara badan oo ka jira waan waan intaan hoos u eegno xafiiska nabadgelyada hadii wax ka jiraan hoos in loo eego haddii kale oo immigrationka ay tahayna hoos loo eego waa arrin mar walba taagnaan doonto oo cabashadu maadaama ay tahay wax dad fara badan ay dul joogaan waa iman kartaa maalmahan baan runtii lagu soo yeedhay sidii isbedelka lagu sameeyey meeshaas marka dareen yar waxyaala yar dhibaatooyin jira waan qabnaa laakiin bal aan si fiican u hubsano xildhibaanadu ku mahadsan yihiin ay soo jeediyeen arrinta wax laga qabto mudnaanta dumarka iyo ka qaybgalka fagaarayaasha kala duwan nabadgelyada guddiyada kale sideeda in loo qaato daarashin ahaan waan hundred percent waan raacsannahay aadna waan u riixaynaa dhawaanahanna reer deegaan iyo meelihii kale lasla qaatayba isbedelaa ka jiri doonaan qabnaa haddana laftigeeda go-aanka annagu waxaa ahaa wixii bannaanaada ee cusbaaday in haweenka gaar ahaan baarlamaanka laga qaado muxuahay siidiyada oo la dhiirigeliyo inay shaqooyinkan galaan arrimaha galbeedka city diyaargarow fiican iyo difaac fiican labada waa la sameeyey shacabka aga ka soo jeeda madax dhaqameedka siyaasiyiinta cid walba way ogtahay waxa iska bedela aga dacaayaadka social media dhulkii degmooyinkii la bixiyaba haddana dib loo qabsaday waa dacaayaad social media laakiin xaqiiqadu waxa weeye hundred percent degmada daymeed ee xagga qaraf oo kale way sugan tahay ammaankeedu dood dheer iyo falanqayn kadib ayaa waxay xubnaha xildhibaanada ee dowladdeegaanka soomaalida ansixiyeen warbixinta waxqabadka ee xukuumadda ee lixdii bilood ee lasoo dhaafay iyadoo halkaasna lagu dhaariyey xubnaha komishinka baadhista tacadiyada ka dhacay dowladdeegaanka soomaalida oo ka kooban toddoba xubnood waxaana halkaasi lagu soo xidhay kalfadhigii afraad ee golaha lixaad ee xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga